cudurkan oo ah caabuq halistiisa leh ayaa haddana laga cabsi qabaa inuu gobolka dib ugu soo laabto iyadoo caalamka uu faraba-an ku hayo wejigii labaad meelo badan oo soomaaliya ka mid tahayna laga soo sheegayo waxaana jirta in goobaha ganacsiga iyo meelaha laysugu yimaado aysan jirin taxadar dheeraad ah oo ka muuqdo cabdiraxmaan muuse maxamed waa mid ka mid a dhallinyarada ku iibisa dharka suuqa hantiwadaaga ee magaalada jowhar wuxuuna ka warbixiyey sida uga warhayo caabuqo covid sagaal iyo toban isaga iyo macmiishiisaba aniga khaasatan waa ka taxadiraa si fejikana u taxadiraan khaasatan aniga ahaan laakiin macmiishaydu qaarkood kama taxadiraan maxaa yeele waxay u badan yihiin dad oo hirbaadiye ah aansan garanaynin afxirashada iyo golofiska la xirto waa haddii aan golofis xirto mise afkaan ka xirto waxay u qaadanayaan si kale maxaa yeele ma aaminsano coronavirus iyo cudurka caabuqa ah kama warhayo magaalada muqdisho maxaa yeele aniga dalaba inta ka dhiibtaa oo wax walba oo u baahanaha baawara liisoo saaraa si fudud aligu keenaa waxaana jirta inay ganacsatada magaalada jowhar inta badan ay ku xiran yihiin nooc kasta oo tahay magaalada muqdisho doctor cabdiraxmaan maxamed oo ka mida dhakhaatiirta ku takhasusay cudurada guud islamarkaana ka howlgala magaalada jowhar ayaan hordhigay waajibaadka ka saaran ganacsatada inay taxadar muujiyaan qofka ganacsatada waxaa habboon in uu iska saaro waajib oo xuquuqiya oo lagu leeyahay in ummadan uu cudurka uu ka waacigeliyo uuna qaado tallaabooyin muuqdo tusaale ahaanoo kalento in darbiyada meesha ganacsiga lagu dhijiyo calaamado muujinayo calaamadaha looga hortegi karo cudurka iyo calaamadaha iyadoo qoraala dadka wax akhrin kara ay akhristaan dadka kaleentana ishaaraad loo sameeyo oo la tuso in cudurka weli uu jiro faafitaankiisa in laga hortago inay muhiim ee tahay iyo in practically asiga uu sameeyo in maxaa layihahdaye naftiisa uu ka bilaabo maskiga uu xirto maxaa layihahdaye dadka uu amro inay kala fogaadaan oo sbace uu sameeyo dadku maxaa layihahda isan isa soo gaari karin iyo in dadka uu ka kaalmeeyo inay xitaa waxyaabihii laga hortegi ka hortegitaanka ay heli karaan si free a loo sii si cudurka loo yareeyo loo xakameeyo bulshada soomaaliyeed waxaa ku jirta dad baadiye fogfog degan oo aanan weli cudurka iyo dhibaatadiisa aanan gaarin laakiin dhinaca kalean ka fiirinayna waxaa jiro bulshada dad aada u wanaagsan oo og cudurku waxa uu yahay ka hortegitaankiisa ka warhaya mar haddii ay arkaan qofka ganacsataa wejiga u xiran yahay sameynaya ka hortag sameynaya waxay isku aamini karaan in qofkaas ay u tagaan ee macmiil la sameeyaan marka uun macmiilka kii ka tegay maahne mid ka duwan oo aaminsan in cudurka kahortegitaankiisu aada u fiican yaha u imaan kara bulshada waxaa laga yaaba haddii ganacsada dhan messajkaas isla qaadato in qofkii haddii meel kasta uu tago weji laga xiran yahay oo cudurka laga hortago uu arku ku qasban yahay marka inuu qofka la qabsado uu normal u qaato marka inta bulshada maalmaha koowaad ee la qabsiga un dhib maahane kadibna waxaa la yihahda dadka caadiga kusoo noqon karaan inkastoo ganacsatada suuqyada magaalada jowhar looga yimaado miyi iyo magaalo haddana ma jiraan aaminaad dheer ah iyo taxadar ka muuqdo dadka tuulooyinka ka yimaada iyo miyiga fogfog oo ku aadan wacyigelinta fahamka ay ka qabaan caabuqa covid sagaal iyo toban